gabaygii sulaymaan cutubka toddobaad gabadha amiirku dhalay ee cagahaagu qurux badana markay kaba iillayiin boodiyooyinkaagu waa sida daab nin saanacaw gacantiisa ku sameeyey xuduntaadu waa sida bijaan goobaaban oo aan innaba khamri ka dhinnayn oo xaluskaaguna waa sida sarreed meel tuunsan oo ubax shooshanno lagu wareejiyey labadaada naasna waa sida laba gibin oo mataana oo cawl dhashay qoortaaduna waa sida munaarad foolmaroodiya oo indhahaaguna waa sida ballidii heshboon oo ku agyaal iridda badrabiim oo sankaaguna waa sida munaarada lubnaad oo xagga dimashik u jeedda madaxaagu sida buur karmel oo kale uu dheeryahay oo timaaha madaxaaguna waa sida gudood oo kale oo boqorkuna waa ku xidhan yahay taan jeclaayay qurux badanida fiicnaan badanida aad baad iiga farxisaa sarajooggaagu waa sida geed baara oo naasahaaguna waa sida rucubyo canaba waxaan is idhi geedka baarka waan fuuli doonaa oo waxaan qabsan doonaa laamihiisa naasahaagu ha aadeen sida rucubyo canaba oo sankaaga neeftiisuna ha u carfo sida midho tufaaca oo afkaaguna ha aado sida khamri wanaagsan gacalisadaa hadlaysa si qumman oo macaan ha ugu socdo gacaliyahayga oo kuwa hurda bashimahooda ka hadliya anigu waxaan ahay tii gacaliyahayga oo damaciisuna xaggaygu soo jiraa gacaliyahaygiiyow kaalay aynu duurka isla tagnee oo aynu tuulooyinka ku soo dhaxnee aynu aroor hore beeda canabyada tagnee oo aynu soo aragno bal in canabkii magoolay oo ay ubaxiisii soo muuqdeen oo uu rumaankii ubxiyey iyo in kale oo halkaasaan jacaylkayga kugu siin doonaa ubixii duuddaygu way soo carfayaan oo albaabyada agtooda waxaa yaal midho cayn kasta oo cusayb iyo duugbale oo adigaan kuu keydiyey gacaliyahaygiiyo